haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista waxaana soo diyaariya halkanna ka soo jeedinaya haaruun macruuf
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo efsn a u ayaa dhowaan sheegay in dad gaaraya laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo soomaali ah ay soo waajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaasi kasii hoos mari doonto bartamaha sannadkan gaar ahaan waxay sheegtay hay-addu in caruur lagu qiyaasay ku dhowaad siddeed boqol iyo afartan kun oo da'doodu ka yar tahay shan sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqadarro kuwaasu ay ku jiraan boqol iyo afartan iyo saddex kun oo ay ku iman karto heerka nafaqadarrada ugu hoosaysa haddii aan gargaar loo helin waxyaabaha sababta u ah cunnayarida ayaa hay-adda falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada f s n a u ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday fatahaado ayax iyo saamaynta xanuunka covid nneteen iyo weliba colaad macluumaadkan ayaa hay-addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyey xaaladda cuntada wixii ka dambeeyey dayrtii labada kun iyo labaatanka oo ku beegnayd bilihii nofembar iyo disembar ee sannadkii hore cabdi xuseen rooble waa maareeya ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada oo ay maamusho hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw deegaanada gulligata waxaa ka mid ah gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo ahaa actually gobolladii dalka quudin jiray waxaa ka mid ah gobolka bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalka uu cuno yacni dadka reer miyiga ah oo beeraleyda ah ayaa dhibaatada ugu dhanaya haysaa oo ah labada shabeelle midal shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose gobolka bay guud ahaan hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayaho iyo daadadkuba ay ku hardamaan waxaa ka mid ah gobolka asigana bakool gaar ahaan ceel barde iyo meesha la yidhaahdo magaalada xudur waqooyiga soomaaliya iyo koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid a meelaha ugu daranaya nafaqadarrada halista ay ka jirto maadaama abaartii dhacday laba kun iyo toddoba iyo tobankii aanay xoololeydaasi helin wakti ku filan oo ay kaga soo kabtaan roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya laga bilaabo galgaduud mudug ilaa iyo adigu somaliland puntland marka waqooyiga xoroleyda xoroleyda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culaas badan hayaa meelaha ugu badan ugu daran oo aafadu mugale ka jirto xagga nafaqadarrada waxaa ka mid ah markacayaasha magaalada muqdisho boosaaso gaalkacyo garow meelaha ugu liito oo aan dhihi karo tirada ugu badan ee carruurta ah ee dhibaataysan waxay yani laga heli karaa waxaweye markacayaasha muqdisho iyo boosaaso muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto waxa weeye cudurradoo ku badan iyo qof kasta oo koonfurta joogo oo markii uu habkii u noolaan jiray waayaba si fudud usoo gelaya magaalada marka yacni cudurkiina lama lama xakamayn karo shaqo ku filan dadkii ma jirto dhibaatooyinkaasaa ugu badan waxa nafaqadarrada keenayo halka ay yani boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka ee puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya beeralayda soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay boqolkiiba afartan sida ay ka soo xigteen hay-adaha gargaarku mashruuca f s n a u ee falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimaynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey taasina ay xaaladda sii xumayn karto tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii labada kun iyo labaatanka heedda ka soo go'day koonfurta soomaaliya lagu qiyaasay toddobaatan iyo siddeed kun iyo lix boqoloo tan taasi oo boqolkiiba labaatan ka hosaysa wax soo saarkii soo go'ay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii celcelis ahaan waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan daadad soo laalaabtay ayax iyo colaad waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guug ama karanta lagu qiyaasay in heeddii soo go'day ay ahayd toddobiyo toban kun iyo boqol tan taasi oo boqolkiiba konton iyo siddeed ka hosaysa wax soo saarkii sannadkii labada kun iyo tobanka ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobanka celcelis ahaan sida ay hay-addu sheegtay waxaana ugu wacanayay tidhi roob yaraanta ayaxa iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii dhinaca kalena qaramada midoobey waxay sheegtay bishii hore in dad soomaali ah oo dhan shan milyan iyo afar boqol oo kun aysan haysanin cunto ku filan mid ka mid a hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee action against hangar ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada xudur kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo laakiin xudur waxay ka mid ahayd deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo sanado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada al-shabaab xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida deegaanadaasi axmed khaliif waa madaxa hay-adda action against hangar ee soomaaliya waxaa ugu sii ugu sii badan arrintan laga xiray suuqaqii oo waddooyinkii wax soo maraayeen go'doon iyay galeen waa inay kala sii daran yihiin sida runta ee marka la eego xudur iyo waajid yaa u badan inta culeyska ah gobollada kaloo dariska le ah dhanka ethoobiya waxba usoo dhadhaca oo maaragtay suuqada waddooyinka dhinacay u furan yahin lakiin inta xudur way ka wada go-an yihiin waddooyinka intaan garanaynay taasoo dhalisay in wixii badaaca suuqa yaalay cirka isku sherar iibkoodii in qosaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay marka maxaanku yidhaahdaa waxaad ii sheegtaa marka cilmibaarista iyo daraasadaad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taaganta kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmibaariska ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha koowaad labaatan iyo labaatan kii labaatan iyo ko intuu dhexaysay waxay tusinaysa waktiga iyada ah boqol kiiba konton iyo shan deegaanka xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii yowm hal yowm ay maaragtay ay hal jeer ay karsanayeen cunadii taas oo cadda macnaha caddaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay saddexdii qof shanta qof saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqi ay ka ka gadan karin ay ka iibsan karin marka horaanba saafiskii ama adeegii loo gaarsiinayay wuu yaraa dabcan hay-adaha joogaana aad bay ugu yaryihiin gobolka inta u badanna haddii waa access culeys badan oo xagga gaaritaanka ama halgu ha noqdo air duulista ha noqoto ama wadaba ha noqoto way sii adkeed laakiin way sii ziyaaday inta inta inta inta hadda saddex bilood lasoo dhaafo aan aan aan dhaho bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada hay-addu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yihahdo smart survey oo nutrition macnaha ku kooban xagga nafaqadarrada waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yihahdo oo xaalad macnaha aad u xun ay tahay markii loo eego nafaqadarrada meesha ka jirto annagu hay-adda goobo caafimaad oon kala shaqeyno wasaaradda caafimaadda caafimaadka south west waxaan eegeynay inta cunug oo nafaqdarre loo keenay iyo inta tirada soo soo kordhismatay bilyan soo dhaafay waxaanan ku dhihi karaa ilaa iyo shan boqol siddeetan iyo kow yaa xarumihii imaanhayaan bishi waxaa lagu qiyaasi karaa boqol kiiba toddobaatan iyo sideed inay kordhismatay bilihii hore oon maaragtay aysan jirin culeyskan badan marka xaaladda way sii xumaanaysaa si runtii markii loo eego markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqadarrada xilligan waktigeebaan barbar dhigaynaa tusaale ahaan meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa labada kun iyo afar iyo tobankii waa lix toddoba sano ka hor marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo toddoba sano ka hor degaanadan annaga waxaan eegnaa wax sanad walbo la sameeyo laba jeer oo la eegayo bilawga siduu yahay xaaladda iyo isbedelka hadda analysiskan aan sameynana ama baaritaankan aan sameyna waxaan eegeynay january twenty twenty sanadkaad lasoo dhaafay iyo hadda wixii isbedelay xarumo xarumahaas aan maaragtay aan aan aan ku taageerno dowladda marka shan boqol iyo siddeetan iyo kow waxay ahayd sanadka hore lakiin hadda markii loo eego toddoba boqol labaatan iyo sagaal yaa bishii xarumaha tegayaan marka waxay u egtahay tiro aada maaragtay uko duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka al-shabaab ganacsadahan oo aan magaciisa qarinay sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada buuro burde ee gobolka hiiraan oo muddo ka badan lix sano go-doon ahayd inkastoo ay mucaawanooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada waxa uu ganacsadahani u warramay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane magaalada sideeda dhanba guud ahaan waa goosoon waa ogta hadda magaalada adiga sanadkii sideedaada hadda gelay goosoonka mayshadu marka waa iska culus tahay cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la-ega kala kulanteen bismillaahi raxmaan raxiim ani hadda kula hadlaa toddoba kun iyo shay toddoba kun iyo saddex boqol iyo maaqaha konton iyo saddex dollar in ayada marayna raashinaha looga guday yani oo weliba hal bil gudaheed lacagtiidaas looga guday hadda marka ma gubaan raashinka way qabtaan bacda qoray iyo boosh waxbay dadka ka qaxaan waa ganaaxaan hadda laakiin marka hore waa la gubi jira hadda gubitaanka waa la iska daayay laakiin berigii wax la gubaya aada hanti badanaa looga guba aniga hadda shaksiyan magaaladoo dhanaana sida u badan sida buulo burdo oo kale waxaa sanado badan xayiraadi saarnayd magaalada diinsoor ee gobolka baay sida go-doonku u saameeyey magaalada diinsoor iyo dhibaatada iyo culayska uga yimid dadweynaha waxaa ka warramaya guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaam xaaji siidow oo isna u warramayey wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh degmada waa xiran tahay muddo intaa oo toddoba sano camal ayaa xiran tahay degmada waxaa waxa nooga imaadaa diyaarad diyaaradaas ayaan wax ka sugno anaga wax kale wax ka sugno kale malaha waa garta marka dadka barakacayaasha oo kale xaaladooda xilligan side waa sidee wallaahi xaaladda waxaa u baahannahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan waxaa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan sidaan dawli abdi hay-adahaas ayaa wax siinayaan hay-adihii waxaan ka codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo banaadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ay ayaa baabi'iyey dalagadii wax la sugaaya ma laha wax laga sugaaya galab oo hadda inaa soo go-o anagaa sugayna ma laha wixii la sugaaya wixii ilahay hadda kor ugu keena maogi wixii hadda la abuuray wax laga sugaaya ma laha cabdirasaaq cabdi sanka waa guddoomiyaha degmada qansax dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirtaa ay aada u qallafsan tahay degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolba dhinac u maraya dhulbeereedka soomaaliya taasi oo sii labalaabtay culayska ay al-shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku day ah inay cunto ka soo iibsadaan deegaanada ka baxsan qansax dheere sida uu sheegaya guddoomiyaha degmadaasi oo u warramayey mukhtaar maxamed catoosh
dhammaanba magaalada gabaaska mise caamba laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutudaruuriga ahaa haddii la helana waxa waaye qiimo aysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa tusaale ahaan kiilada sokorta maanta lagama helayo qansax dheer haddii laga helana waxaa la kala iibsanayaa lacag siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab waddooyinka saareen ay idinku sheebtay haddii aad tihiin shacabkii qansax dheer iyo maamulkiisa waa sidee wallahi arrin aada u adag waaye oo dhibaato ah sida gaar ahaan degmada qansax dheer teed hadda waxa waaye wayba ugu sii liidataa dadweynihiisaas waxaa kusii dheer haddana waxay dadka degmada qansax dheer ku dhaqan xoollabatihii beeraley waayo beerihiina ayaxbaa wixii beeraha uga soo baxay duurjoogada ayaxaa kala tegay qansax dheer maanta waxa waaye xaaladii ugu xumayd waqtiyadan dhow ayay wajahaysaa bulshada qansax dheere xaalad biniaadinimatay ugu xumayd halkee hadda raashiin uu ka soo galaa degmada qansax dheere degmada qansax dheere waa intaan wax soo galay maaysan jiraanba qofkii ugu dambeeyo shacab ah oo intuu ishee waayo magaalada ka baxay oo kasoo iibsaday isagoo oo sideed iyo toban kilomitr u jirta qansax dheere asaga oo meel udhexeysa furoo qansax dheere soo maraaya kiila sokora isagoo wata ayaa kooxii cadowga ahaa wadada say u galeen ayay xabad ku dhufteen wakti hadalkan aan kula hadlayo cisbitalka baydhabo yaala oo lagu daaweynaya lagula tacaalaya hay-adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysato dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba kuwaasi oo ay soo waajahayaan xaalado adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsi qabo cunno yaraan waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyey lacagii xawiilaadaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday taasi oo la xiriirta xanuunka covid nneteen cabdi xuseen rooble maareeya ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada faw ayaan weydiiyey sida gargaarka bani aadminimo lagu gaarsiin karo deegaanada go-doonsan horta nabaddu waxay hooyo u tahay nolosha dadka guud ahaan dhibaato kasta oo laga hadlo soomaalida waxay tirahdaa ku amaadaa sal fadhiga suuf jiida micnaheedu waxa weeye nin yani miiran yaa howl qaban kara marka dhulgaliil waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka mushkiladda ku ah waa run waxaa jira meelo badan oo yani dhulka miyiga u badan oo aan fududayn actually in wax la gaarsiiyo ama la gaaro waxyaalo badan oo dalka gudihiisa ka mid ah marka taasina waxaan umaleynayaa cid kastoo wax garanaysa waa og tahay sababta aan loo gaari karin marka laakiin dadku yani hay-ado badan oo waxaa jira yani nidaamyo kala gedisan leh iyo sistamo loola dhaqmo yani nabadgelyada gaarka ah marka adiga waxaan isleeyahay meelo qaar xiriir badan gala waa jiraan laakiin meel dalka kamida oo la dhihi karo yani yani completely lama tegi kara ama guud ahaanba waa wa wa wa waa isolated ama isolated oo yani kulligeed yani looma dhaqaaqi karo ma jiraan laakiin sidii la rabay dalku islama fura yani waxna looma gaarsiin karo axmed khaliif madaxa hay-adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada ayaa isna iiga warramay xaaladda degdega ah ee ka taagan degaanada xayiraaduhu saaran yihiin iyo suurtagalnimada inay mar kale macluuli dhacdo wallaahi way way aad bay maaragtay ay u fududahay ilaahay inuu badbaadiyo dadka iyo in la garab istaago ma ogaya xaaladda hadda ay ku socoto waxaa cad in baahidii ay sii ziyaaday waxaa cad evidence oo acute malnutrition waxaa loo yaqaano dadkii oo isku xaaladda you know coronaga wuxuu sameeyey inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo tanna way kasii daran tahay oo dee ayagoo xaalad cakiran horaanba ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yay culeyskan ziyaadada kusoo fuulay marka haddii saddex masiibo ama afar ama daad ha noqdo ama ayaxaas dhibaatadu la imaaday ama coronaga haddii tan ay usii ziyaado oo waxyaalaha la filaya haddana waktigan aan leenahay daacuunka iyo wixii lamid ah way way way fududahay in ay xaalad waxa loo yaqaano gaajo waktiyihii la dhihi jiray cagabarar oo kale wax lamid ayaa meesha maaragtay nooga muuqda kaasi waxa uu ahaa axmed khaliif madaxa hay-adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada dhegaystayaal galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga waraysanno dhibaatada bani'aadminimo ee dalka mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen kuwo kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aynu u gudbinnay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo